sideed warkayaba ku maqlayseen ra-iisul wasaarihii hore dalka britain margaret taja ayaa goordhoweyd ku geeriyootay magaalada london kadib markii uu ku soo booday xanuunka qalalku taajar oo lagu naanaysi jiray haweenaydii birta ahayd waxay noqotay ra-iisul wasaarihii keliya ee ugu horreeyey ee haweeney ah ee dalkaasi yeesho khadka telefoonkaee magaalada london waxaa si toosa hadda ugu jira suxufiga maxamuud sheekh axmed dalmar oo wax weyn ka yaqaana siyaasadda dalka britain suxufi dalmar salaan iyo soo dhoweyn kadib maxaa lagu xasuustaa intii ay xilka haysay margaret tacher runtii margaret tacher muddo dheer oo ra-iisul wasaareyaal badan oo ka horreeyey kuwo ka dambeeyeyba yacni ka muddo dheer ayay haysay jagadaas ama xilkaas wax badan ayaa lagu xasuusan karaa wax badan ayay ka bedeshay muuqaalka nidaamka siyaasadeed ee ingiriis saameyn weyn iyo raad yacni qoto dheer bay ku yeelatay yacni sida majaraha yurub ay marayso waxa ay wax weyn ka tartay oo lagu xasuusanayaa waxyaaba ay ka mid ahaayeen in ay wax weyn ka bedeshay dhaqaalaha ingiriiska oo dadna ay ilaa iminka mahadinayaan dadna ilaa iminka ay hiifayaan oo ay leeyihiin waxyeeladii iyo hadimadii ay ka tagtay baa ilaa maanta turxaanteedii la dhamaya dadna leeyihiin hore ayay u kicisay dhaqaalaha ingiriisku waxa uu ahaa yacni mid isku cayn iyo bayad go-aan oo aan meel u jeediyo meel u ka jooda lahayn waddo ayay ku riday waxay soo celisay maqaamkii iyo ixtiraamkii ingiriisku ku lahaa dunida laakiin wax badan ayaa lagu xasuusan karaa ay ka mid tahay xidhiirkii yacni isku sohnaaya adka ee la yeelatay madaxweynihii maraykanka ee waktigaas ronald reagan oo siyaasad ahaan yacni laba naamunadood oo yacni isku mid ah ama yacni shay laba weji oo isku mid a leh siyaasadooda ahayd labadooda oo reer galbeedka kalena kusoo dabafayleen ayaa yacni helay libintii dagaalka qaboobaa ee soviet union iyo wadamadii shuuciga ee bariga iyo u dhexaynayay dagaalkaa libintiisii dagaalkaa qaboobaa iyaga ayaa libintiisa labada qof baa ladhahdaa baa hele waa lagu xasuusan karaa waxaa lagu xasuusan karaa dhiiranaantii ay ku gashay iyo yacni kani adeygii ay ugu badheedhay sideed kun oo meyl meel u jirta inay yacni ku duusho oo dagaalkii falkland labiiyo sideetankii oo yacni ay aada iyo aad yacni biimay ahayd halis bay ahayd yacni aada baa looga baqayay oo xitaa kabinetkeeda wasiiradeeda in badan oo kamida ay ka baqayeen in halkaa lagu guuleysan waayo yacni wadi iyo mahadho ay ka raacdo ingiriiska laakiin ay ku guuleysatay wan garta waxaa kaloo lagu xasuusan karaa baan isleeyahay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii markii sadaam xuseen uu soo weeraro cagta maray kuwait dagaalkii lagu rogaal celiyey ee adduunyadoo dhami isugu tagtay haddaan maraykan gelin dagaalkaasi ma suuro galeen oo saddam xuseen adduunyada inteeda kale iskama celin karteen maraykan madaxweynihii waktigaasi oo ahaa george bush waa odaygii maaha ninkii dambe ee magaranaysaa maqiiqnaaya inankiisa ahaa ee markii dambe dagaalada badan galay odaygii george bush isaga oo yacni runtii laba laableynaya laba bogleynaya ayay halka ka dhooftay ingiriiska way ugu tagtay cam david may ahayd mise meel kaloo adigu fasax u joogay jasiirad halkaas ayaa la yidhahdaa bay iyadu ku dhiiri gelisay odaygoo laba bogleynaya bay tidhi ka kac meesha haddaana iyadu halkaa ugu tegin yani erey bay isticmaaleen ingiriisya she stiffened his back iyadaa yacni u keliya u yeeshay oo inuu isa soo taago oo u badhadho arrintaa ku riixday waxaa laga yaabaa dagaalkaasi inaanu dhaceen oo adduunyadu shayb kale ama suurad kale maanta yeelan lahayd haddii taajar aan istaa ugu ruuxin waan gartay mudane dalmar maxay ku mutaysatay naanaysta haweenaydii birta ahayd
runtii ereyga haweeneyda birta ah ama yani the iron lady waxa u bixiyey ruushka intii aanay qaban jegada ra-iisul wasaarenimada ee xisbiga conservativeka ama muxaafidka ee ingiriiska oo markaa mucaarid ahaa ama yacni dowladda aan ku jirin ay hogaaminaysay sida ay wax u aragto iyo siyaasadaha ay aaminsan tahay iyo waxa ay ku hadlayso iyo yacni sida adag ee xanaftale ay uga soo horjeedo shuuciyadda iyo south virginian daraaddeed bay ugu bixiyeen the iron lady ama haweenada birta laakiin markii dambe yani kani adaygii iyo dhiiranaantii iyo geesinimadii xagga siyaasadda ee lagu bartay iyo waxa ay iyadu aaminsan tahay oo ay ku dhaqaaqi jirtay cidna aanay markaa u aaba yeeli jirin oo xitaa mararka qaarkood waxyaabaha ay ku diidan yihiin ama aanay ku raacsanayn wasiirada xukuumadeeda ka tirsane ay markaa iyadu gaashaanka inta ku dhifato ay marsan jirtay iyo waxyaabo badan oo ay u badheedhay waan gartay baa ka mid ahaa waan gartay Yani kani adayg iyo yani maaragtay adkaysan fara badan eh, muujinayay waan gartay waxaa wararku sheegayaan inay ahayd ra-iisul wasaarihii ugu xilliga dheeraa ilaa iyo qarnigii sagaal iyo tobnaad markaad eegto siyaasadda ingiriiska ma jecla ra-iisul wasaarayaasha soo taagan waad xasuustaa tony player iyo cada- cadaadiskii la saaray maxaa iyada muddada intaa leeg loogu oggolaaday inay xilka hayso Eh, runtii eh, waa waxyaabo badan baa eh, dee yani u sabab ah markii ay doorashada ku guuleysatay kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo tobankankii dhaqaalaha ingiriisku ma dhaamin eh, meelaha qaarkood marka laga eego sida loo maamulayo weeye Eh, wadamo badan oo lagu tirinayo adduunyada saddexaad i m f ta ayaa markaa yacni eh, amaax siinaysay mar haddii i m f tu ay eh, xoogaa kuu tuurtana madax banaanidii dhaqaale waa wax badan baa u dhinmaya wasaaradda maaliyadda ingiriiska wakiilo ka tirsan i m f ta ayaa fadhiyey dadkii eh, waa yani runtii waa ka niyad jabeen waana sidii wax lagu hungoobay oo kale een, dowladdii ama xukuumaddii leyborka ahayd oo waktigaas ayaa een, eh, jirtay laba shay ayaa aada iyo aada eh, u soo kiciyey eh, sumcaddeeda iyo yani dheg wanaageeda xagga siyaasadda oo ahaa markii dagaalkii falkland ay ku guuleysatay iyo yani dadka ingiriiska iyo reer galbeed oo dhan oo runtii yani aada iyo aada uga cadaniyoonayey waxa ay u arkayeen halista weyn ee ka imanaysa midowgii sovieti iyo wadamadii ma garanaysa een, ee bariga taasoo iyana ay u badheedhay iyada ayaa qasab ka dhigtay gantaaladii laodhan jiray pershing iyo cruise in ee, yurub la dhigo weliba germany iyo wadamada ay ka mid yihiin in aan yani taakana ha ahaatee looga soo dhaqaaqin ee soviet union ee, waxa kale oo ay aada iyo aada sumcadeedu kor ugu kacday in kasta oo ay dalkan ingiriiska ama britain ay aada u Wa- waan gartay.
kacday arrintaasi dagaalkii ay la gashay ee, nimanka macdan qodayaasha dhuxul qodayaasha ah dhuxulayaal maahe waa dhuxul qodayaal waan gartay minorskii oo sanad soconayay oo ay uga soo dhaqaaqi weyday oo yacni dee in laysku hub umaan la isku qaadana ingiriis isku maran gaadhay waan gartay taana ay ku guuleysatay iyo maqaamkii ingiriisku ku lahaa dunida waan oo gartay ay fahamtay aadna ugu xidhay yacni siyaasadeeda siyaasadda eh, xidhiirka gaarka ama cilaaqaadka yacni goonida ah ee ingiriis iyo maraykan ka dhexeeya oo ay aada iyo aada yacni u guluday u adkaysay waan gartay yacni aad aada ugu aad baad u mahadsan tahay kaasi waxau ahaa saxufiga soomaaliyeed maxamuud sheekh axmed dalmar oo khadka telefoonkii magaalada london si toosa ugu jiray kana faalloonayey geeridii maanta ku timid ra-iisul wasaarihii hore ee dalka britain margaret tacher